halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalni satirow ilaahow adanku su'aalni
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan horay idiinku sii wadi doonnaa oo soconaya warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray wacdiyihii dhallintayaraa ee ahaa timoteyos warqaddan waxaa ku qoran qaynunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaalinayo inay ku dhacdo ilxaad iyo fikiro ay dad leeyihiin waa warqad lagu hoga tusaalaynayo wacdiyayaasha si kuwa ay wacdiyayaan loogu soo dugo waxbaridda toosan ee rasuullada waxaana la adkaynayaa in loogu dhaqmo injiilka sida uu yahay oo aan lala imanin waxbarid lagu salaynayo qof
markiina ugu dambaysay waxa ay inoo joogtay cutubka afraad aayadda tobanaad markaasoo rasuul boolos ku lahaa timoteos sababtan daraaddeed waannu u howshoonnaa oo u dadaalnaa maxaa yeelay waxaannu rajo ku leenahay ilaaha nool oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan khusuusan kuwa rumaysan waxaa rasuul boolos uu ka hadlayaa arrinka ku saabsan rafaadka iyo silica masiixiyiinta ka haysta markhaati furka masiixa waxaa kaloo uu ka hadlayaa in masiixu aanu qolo gaara u dhalanin laakiin uu dunida u yimi dadka oo dhan maxaa wacay waxaa sidaa qoraya qorniinka oo waxa uu leeyahay waxaannu rajo ku leenahay ilaaha nool oo badbaadiyaha u ah dadka oo dhan waxaase la raaciyey khusuusan kuwa rumaysan markaa sida aynu arkayno isagu waa badbaadiyaha dadka oo dhan laakiin waad iska diidi kartaa inaad rumaysato waayo waxaad leedahay ikhtiyaar oo waad u madax bannaan tahay go'aammadaada qorniinkuuse waxa uu leeyahay inkastoo uu yahay badbaadiyaha dunida dadka oo dhan badbaadiye uma ahan wuxuuse badbaadiye u yahay in allah intii aqbashay masiixa haddii aan tusaale idinka siiyo arrinka ayaan kugu leeyahay bal ka feker haddii magaaladiinna uu ka baxayo berri bas weyn oo u kala goosha gobollada baskaas yaa raacaya ama xaq u leh waxaa xaq u leh mid waliba ee masaafura laakiin waa mid waliba ee marka hore soo goosta tigidhka haatan waxaa la leeyahay masiixa waa badbaadiyaha dunida oo dhan khusuusan kuwa isaga ku kalsoonaada waa kuwaas kuwa helaya madax furashada waxaa kaloo aad eegi kartaa injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo tobanaad markaasoo yuxanaa leeyahay ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayaa uu siiyey wiilkiisa keliya in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeeda waxaa kaloo aad eegi kartaa weliba warqaddii koowaad ee rasuul yuxanaa cutubka labaad aayaddiisa labaad balse haatan waxaynu eegaynaa dhegaystayaal warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteos ee lagu hoga tusaalaynayo ninkan dhallinyarada ah baalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka afraad aayadaha koob iyo toban ilaa labayo toban waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxyaalahan dadka ku amar oo bar ninna yuusan quursan dhallinyaronimadaada laakiinse kuwa rumaystay masaal ugu noqo xagga hadalka iyo xagga dabiicadda iyo xagga jacaylka iyo xagga rumaysadka iyo xagga daahirsanaantaba rasuul boolos waxa uu kula talinayaa wacdiyahan timoteyosa ninna yuusan quursanin dhallinyaronimadaada bawlos waxa uu garanayey inay jiraan kuwo ka mida kiniisadda oo ku odhan lahaa isaga timoteyos waa nin dhallinyaro ah oo waa tii hore loo yiri labaatan jir intuu geed ka boodo ayaa uu talo ka boodaa inkastoo waxyaalo looga sheegi lahaa haddana bawlos wuxuu amar cad ka bixiyey inaannu timoteos aqbalin hadallada kuwa isaga xigmaddiisa ku diidaya dhallinyaronimadiisa awgeed wuxuu markaa ku leeyahay oo kale laakiin kuwa rumaystay masaal ugu noqo xagga hadalka su-aasha soo baxaysa ayaa waxay tahay sideebaa timoteyos dadka kaga hor joogsan karaa inaanay liidin xigmaddiisa dhallinyaronimo wuxuu dadka uga dhaadhicin karaa taa inaanu u dhaqmin sida dhallinyarada caadiga ahi ay u dhaqmaan dadka qaarkii ayaa xushmad aawadeed dadka waaweyn u ciseeya waxaana ay og yihiin intaasu wanaagsan tahay oo ay tahay waxa laga dhowrayo qofka dhallinyarada ah waa xurmada dadka oo dhane bawlos waxa uu u sheegayaa markaa timoteos inuu masaal ahaado markii uu ku dhex jiro dadka dunida oo la arko naxariistiisa rumaysadkiisa iyo weliba daahirsanaantiisa welibana waa in waxyaabahaasoo dhan laga dhex arko beesha uu hadalka ku wacdinayo maadaama damiirka hagaagsan uu ku salaysan yahay kitaabka quduuska ayaa waxa wanaagsan inkastoo aynu garanayno odayaasha qaar inaanay garashadooda kitaabka quduuska ah meel la gaarsiisnayn haddana in la xushmeeyo markii aynu dariiqa kula kulanno balse markii ay yimaadaan kiniisadda oo ay u soo lexdaan masiixa ilaah waxaa waajiba inay maqlaan qofka dhallinyarada ah ee kitaabka wax uga sheegaya waa kitaab ayaan horay u garanayne kitaabka waxaa ku qoran damiir hagaagsan iyo ficillo qofka rumaystaha ah laga doonayo inuu muujiyo taasoo ah midhaha ruuxa quduuska ah ee qofku soo bixinayo waxyaabahaasoo dhan dadka da'da ah ee aan weli soo raacin masiixa waxba ka garan maayaan xitaa haddii ay dadka ugu xigmad badan yihiin waxaana lixdaa hannaan ama qaab laynoogu soo sheegay aayaddii labiyo tobanaad ee cutubkii afraad markaasoo bawlos uu lahaa kuwa rumaystay masaal ugu noqo xagga hadalka iyo wadaxaajoodka iyo xagga dabiicadda iyo xagga jacaylka iyo xagga rumaysadka iyo xagga daahirsanaanta waxaad mooddaa haddaba in turjumada soomaaliga ay ka maqan tahay xagga wadaxaajoodka marka waa lix hannaan ee qofka masiixiga ah laga doonayo inuu dadka tusaale ugu noqdo oo laga dhex arko haddaan horay idiinku sii wado ayaan iminkana eegayaa cutubka afraad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan ilaa aan imaado akhriska iyo waaninta iyo waxbaridda u digtoonow waxaa qofka wadaadka ka ah wehelnimada laga doonayaa inuu qorniinka meel maxfala dadka ugaga akhriyo waxaana dantu noqonaysaa in qalbi qaboojin uu ka siiyo dadka qaybta ama xubnaha ka ah kiniisadda hadallada ilaah ee uu u akhriyayo hadallada ilaah waa in la akhriyaa oo haddaanay kiniisaddu hadallada ilaah dadka baranin waxa ay seegaysaa kiniisaddu arrin ahmiyaddiisu ay sarrayso taana waa waxa rasuul boolos uu ku adkaynayo warqaddan timoteyos wadaadka wehelnimada u weyn waa inuu ku koraa hadalladii ilaah hadday noqon lahayd dhanka farxadda iyo tusmooyinka haddii wadaadku ku korayo oo aad iyo aad uu u sii barayo hadalladii ilaah ayaa kiniisadduna sidoo kale ay kordhaysaa xagga ruuxa iyo weliba xagga tirsiga waxaa loo baahan yahay in kiniisaddu leedahay kororsiimo ruux ahaaneed miyaad haddaba ku koraysaan idinku nimco iyo aqoonta masiixa sida keliya ee qofka sidaa uu ku samayn karo waxaa weeye inuu hadiyo goorba akhristo oo uu fahmo hadallada ilaah haddaan horay idiinku sii wado meeriska cutubkan afraad ee warqaddan koowaad ee timoteyos ayaannu eegaynaa aayadda afar iyo tobnaad waxaana qoran sida tan ha dayicin hibada aad haysatid oo lagugu siiyey waxyaalihii laguu sii sheegay markii waayeelladu gacmahooda ku saareen waxaa haatan rasuulku leeyahay ha dayicin hibada aad haysatid waxaan ognahay in ruuxa quduuska ah ee ilaah uu siiyo midkaye waliba ee rumaysto ah hadiyad ama hibo u gaara oo timoteyosna waxa uu lahaa hadiyaday ahayd inuu ula isticmaalo kororsiimada kiniisadda iyo dhismaheeda waxaana rasuul boolos raacinayaa oo uu leeyahay isaga oo ka hadlaya hibada wacdiyaha dhallinyarada ah leeyahay oo lagugu siiyey waxyaalihii laguu sii sheegay sida abbaarta ah bawlos waxa uu sii waxyeynayaa isaga qudhiisu in ninkan dhallinyarada ahi lahaan doono hadiyadda waxsii sheegidda waxaana uu raaciyey kadib markii waayeelladu gacmahooda ku saareen waxaa rasuul boolos ula jeedaa markii waayeelladu ay u ducaynayeen timoteyos laakiin gacmo saarista qudheedu macno ma leh waxa macnaha leh waxa weeye masiixa ilaah oo baryada lasii marinayo haddaba marka qofka gacmaha la saaro waxa ay ka macno tahay in qofka uu qayb ka yahay hawsha kiniisadda ee duqayda kiniisaddu ay doonayaan in qofkaasu soo dhammeeyo waxaa gacmaha loo saarayaa howlwadeen waliba ayaa waxay ahmiyaddu tahay dhegaystee in qofka loo duceeyo gacmo saaristu waxay ka macno tahay in qofka howsha uu qabanayo welibana lagula jirayo duco ama salaad haddaan horay idiinku sii wado meeriska ayaan iminka eegayaa warqaddan koowaadee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka afraad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxyaalahan ku dadaal oo nafsaddaada oo dhan u go' in horumarkaagu dadka oo dhan u muuqdo waxaa rasuul boolos wacdiyahan kula dardaarmayaa inuu ku dadaalo sidii uu u hirgelin lahaa hawsha hor taalla isagoo weliba ficil ka dhigaya talooyinka bawlos ee ku qoran warqaddan koowaad ee aynu ku soo aragnay cutubyadii hore haddii aan idin xusuusiyo waxaa ka mid a waxyaabihii ku qornaa cutubkii saddexa haddii aan idin xusuusiyo waxaa ka mid ahaa waxyaabihii ku qornaa cutubkii saddexaad ee la xidhiiray doorashada hogaamiyeyaasha kiniisadda iyo weliba caawiyayaasha haddaba wax cudurdaara oo ay leedahay ma lahan in wadaadku uusan baranin amase uusan u kuurgelin hadalladii ilaah welibana cudurdaar ma lahan in masiixiyiinta qaarkood ayan baranin hadallada ilaah waana rasuulku uu ku talinayaa inaynu nafsadeenna oo dhan siinno barashada hadallada ilaah iyo inaannu u go'no ilaah waxaa taasu ay ka macno tahay inaynu caadaysanno inaan kitaabka u akhrisanno sidii loogu talagalay ama laga doonayay qof wadaad ah ma ahan inaan maanta suurad akhrinno berrina mid kale waxaa la doonayaa inaan dhinaca ka soo bilowno oo dhinaca kale uga baxno waayo waxaa ku jira aqoon dahsoon oo haddii aynu caadaysanno waxaa soo baxaya faa'iidooyin badan oo waxaa hagaag u garanaya kuwa inala jooga iyo beesha aynu la nool nahay sida hadalladu ay inoo beddelayaan rasuul bawlosna waxa uu leeyahay oo ku leeyahay timoteyos in horumarkaaga dadka oo dhan u muuqdo waxaa kaloo kuwiinna hadalka maqla laga doonayaa inaad ku bogaadisaan wacdiyeyaasha hadalka haddii bilxaqiiqa aad waxyaabo badan ka barateen haddaan horey idiinku sii wado xigashada ayaan iminkana eegayaa isla warqaddan koowaad cutubka afraad aayadda lix iyo tobanaad baalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qorninku uu leeyahay sida tan nafsaddaada iyo cilmigaagaba u digtoonow oo waxyaalahan ku sii soco waayo haddaad yeeshid nafsaddaada iyo kuwa ku dhegaystaba waad badbaadi doontaa waxaan dhegaystayaal idinku leeyahay naxariista ilaah ayuu u baahan yahay wadaadka soomaaliga ah ee masiixiga ah ee aan dadka baraynin hadallada ilaah waayo haddii qofku barto kitaabka waxaa laga doonayaa inuu dadka wax badan ka baro intii uu kari karo haddaanu sidaa yeelin dembi baa ka soo gaaraya waxaa kaa rajo roonaanaya mooryaanka haddii aad wadaad kitaabka bartay tahay oo aadan dadka wax ka baraynin qowlka ilaah ee inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaa dhegaystayaal intaa ku soo dhammaanaya cutubkii afraad oo aynu ku soo barannay sida la isaga ilaaliyo macallimada beenta ah iyo waxyaabaha laga doonayo midiidinka wanaagsan ee ciise masiix waxaa cutubkii afraad uu u badnaa dardaaran rasuul bawlos la dardaarmayo wacdiyahan dhallinyarada ah taasoo uu ku doonayey inuu kaga fogaado waxbarid waliba ee khaldan iyo inuu adkaysto wixii uu horay u soo bartay ee ku saabsan hadallada nool ee ilaaha baaqiga ah haatanna waxaannu idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka shanaad ee warqaddii koowaadee loo qoray timoteyos haddaba mawduuca looga hadlayo cutubkan shanaad waxa weeye hablaha laga doonayo howlwadeenka kiniisadda marka cutubka shanaad iyo weliba kan lixaad waxaannu ku arki doonnaa xaalka khuseeyo howlaha ay qabanayaan adeegayaasha kiniisadda waa howlaha hoose ee aan aalaaba la garan karin ee kiniisadda howluhuna waa kuwa muuqda oo bannaanka yaalla oo layska doonayo in la qabto dhegayste waxaanse ugu horumarinaynaa haatan maaddada ugu horraysa ee ah xiriirka wadaadada ama midiidinada kiniisadda iyo jameecada kiniisadda si bal aynu arrinkaa wax kaga ogaanno ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee rasuul booloosu qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda koowaad baalka saddex boqol siddeed iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan nin waayeel ah ha canaanan laakiin u waani sida aabbe oo kale dhallinyaradana u waani sida walaalo oo kale waxaa haatan laynoo sheegayaa shuqulka laga doonayo qofka adeegaha ah ama waayeelka ah ee kiniisadda waxaana ay khusaysaa sida timoteyos u dhiiro gelinayo kiniisadda oo waxaa lagu leeyahay qofkii oday ah ha canaanan haddaba qofka hawshan leh ama qabanaya kalama cadda habase yeeshee waxaa halkan lagula hadlayaa qofka ku gaamuray hadallada ilaah da' kasta ee uu yahay ee weliba muuminka ah waxaa rasuul bawlos ku leeyahay caawiyayaasha kiniisadda nin waayeel ah ha canaananina waxaana iminka uu la hadlayaa timoteyos oo uu doonayo inuu dardaarankan ficil ka dhigo waxaa la doonayaa in qofka da'da ah loo canaanto si qabow oo waafaqsan nidaamka waalidnimada ee qofka masiixiga ah lagu soo barbaariyey welibana qofka dhallinta yar ma ahan in isna si qalafsan loola hadlo haddii wax si ka yihiin bawlos baa ku talinaya in ninka dhallinyarada ah loo waaniyo sida walaaloo kale waxaana hadalka wuu u dhacayaa in xiriirka timoteyos la lahaanayo kiniisadda uu xoog leeyahay oo welibana bulshada oo dhan wuxuu la lahaanayaa xiriir wanaagsan si wax kasta ee uu doonayo inuu meel mariyo ay uga dhex shaqeeyaan bulshada ama beeshiisa wehelnimada la joogta markaana la dooni maayo in jameecadu aanay lahaanin xiriir suuban oo ka dhexeeya iyaga dhexdooda haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos ayaan eegayaa cutubka shanaad aayadda labaad waxaana qoray sida tan habrahana sida hooyooyin oo kale u waani naagaha dhallinta yarna sida walaalo oo kale adigoo daahir ah waxaa la doonayaa in wax waliba lagu sameeyo dhowrsoonaan iyo daahirnimo qofka wadaadka ka ah kiniisadda waa inuu ka taxadaraa oo iska ilaaliyaa xiriirka uu la yeelanayo oo dumarka kiniisadda waxaana kiniisadda dhaawac xalisa ku noqon karaa haddii wadaadka lagu sheego ama lagu xanto inuu xiriir aan habboonayn la leeyahay hablaha kiniisadda waxaana ay caqabad ku noqonaysaa koritaanka kiniisadda waxaa markaa iminka loo baahan yahay oo bawlos uu adkaynayaa xidhiirka timoteyos la yeelanayo oo kuwa kiniisadda ku jira ha yaraadeen ama ha weynaadeene hablaha kuwa da'da yar iyo weliba dhallinyaradana waa inuu ka feejignaado oo uu ula hadlo si quman isagoo daahira iminkana waxa uu ka hadlayaa hormada saddexaad sida ku qoran warqaddan koowaad ee timoteyos cutubka shanaad aayadda saddexaad baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan maamuus carmallada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen haddaba marka uu leeyahay maamuus ayaa ereygu xiise gaara leeyahay maamuus giriig ahaan iyo ingiriis ahaan waa isku mid oo waa ereyga honorarium waa erey ka hadlaya waxyaabo ay tahay inaad maamuus iyo sharaf aad u hibayso khaasatan carmalada waa wax derajo sare weliba siinaya ficilka qofka haddaba kiniisadihii hore waxay aad iyo aad uga taxadari jireen carmalada raggu ka dhintaan oo adeega ay ka dhexayaan wuxuu ahaa mid si weyn looga taxadaro daryeelka carmalada wuxuu soo baxay ama lagu qoray baalasha kitaabka axdiga cusub sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka lixaad isla xilligaas giriigtii asalkoodu ahaa kuwa sharciga ku dhaqma laakiin aan ahayn reer binu israa'iil ayaa waxay dareemeen in carmaladooda aan la danayn waxaana hoos u dhacay wacdiskii rasuullada murankaas iyo dacwadaas aawadeed waxaana ay goosteen inay reeg khaasa u doortaan inay daryeelaan carmalada si rasuulladu ay xoogga u saaraan wacdiska hadallada ilaah waxaana ay arrinkaasi ku qoran tahay oo laynoogu soo sheegay kitaabka falimaha rasuullada cutubka lixaad markaa iminka bawlos waxa uu horay u sii wadayaa wixii kiniisadihii ama kiniisaddii ugu horreysay ay bilowday oo ahaa in la daryeelo carmalada wuxuu iminka leeyahay maamuusa carmalada runta ah oo nimankoodii ka dhinteen haddaba tusmooyinkan laynagu siinayo kitaabka waa kuwo la doonayo in ficil laga dhigo ma ahan hadallo ku yimi calool jileec ama laablakac masiixiyiinta waxaa lagu yaqaanaa inay noqdaan niman iyo dumar qalbi jilicsan oo wax waliba mararka qaar ku sameeya si laablakaca dabeetana markii ay arkaan inaanay fulin karin ama sii wadi karin hawshaas iyada ah ayay isaga baxaan haddaba waxaynu u baahannahay inaynu aad iyo aad uga taxadarno xaalka arrinkaas ku saabsan ama khuseeya kiniisadihii hore bilxaqiiqa kuma ayan shaqayn jirin laablakac ama calool jileec wixii ay go'aansadaan waxay u samayn jireen sidii ay u go'aansadaan marka waxa ay ahayd in duqayda ama caawiyaasha kiniisadda ay doondoonaan kuwa dhab ahaantii carmallada dhabta a ahaa baahidooda iyo baaxadda ay gaarsiisan tahay waxyaalaha ay u baahan yihiin haddaba baryahakan ninna kama taxadaro carmallada oo qof waliba waxa uu ka baqayaa haddii uu qoorta la galo macaawinada hablaha laga dhintay inuu sii wadi waayo oo arrinkiina halkaa ayuu ku istaagayaa bawlos horey buu u sii wadayaa xaalka ku saabsan carmallada wuxuuna leeyahay sida ku qoran baalka saddex boqol sagaal iyo lixdan ee axdiga cusub cutubka shanaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan laakiin haddii naag carmalahu carruur leedahay ama carruurteedu ay carruur leedahay iyagu marka hore ha barteen inay dadkooda si cibaado leh kula macaamiloodaan waalidkoodna u cawilceliyaan waayo taasu way wanaagsan tahay waana mid ilaah aqbali karo haddaba waxaa laga hadlayaa carruurta kale ee abtiga ama awoowaha ama ayeeyada loo yahay iyo kuwa la dhalay ee aabbayaashood ay dhinteen waxaa la doonayaa in la ogaado in haweenayda caawimaadda doonaysa ee carmaladda ah laga hubsado inay carruur leedahay iyo in carruurta iyada hoos joogta ay walaasheed ka dhimatay iyo weliba inay ayeeye u tahay waa in marka hore taa la hubiyaa dabadeedna go'aan baa laga gaarayaa oo waxaa gaaraya odayaasha kiniisadda inay baaraan xaalkaas waa mas-uuliyad iyaga ka saaran gabdhaha carmaliyada ah ee haysta ilmaha agoonta ah waana hanaanka rabbigu doonayo in loo caawiyo naagaha wata ilmaha agoonta ah waxaanan u malaynayaa inay tahay nidaam ilaah doonayo in la raaco weli waxaannu horey idiinku sii wadi doonaa dhegaystayaal warqaddan koowaad ee timoteos cutubka shanaad aayadda shanaad oo waxaa qoran waayo tii carmal ruma ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah habeen iyo maalinna baryada iyo tukashada way sii wadaa waxaa kitaabku leeyahay waayo tii carmal ruma ah oo cidlootay waxay rajo ku leedahay ilaah waxaa lagu yaqaanaa haddaba inay ilaah had iyo goorba u tukato qofka carmalka ah ee ninkeedii dhintay oo ma ahan in ay howlo kale isku mashquuliso weliba waxaa la doonayaa inay u tukato kiniisadda iyo wadaadka kiniisaddaba laakiin waxaa kaloo ay u tukanaysaa baahideeda taana xaq bay u leedahay waxaanan idinku leeyahay baryadooda ilaah wuu maqlayaa waxaana innaga laynaga doonayaa markii aynu aragno carmal sidaa oo kale ah inaynu gargaar ula soo cararno waana wax wanaagsan in innaga oo dhan aynu wax waliba u samayno sida ilaah doonayo haddaan horay idiinku sii wado haddaba dhegaystayaal warqaddan koowaad ee rasuul bawloosu qoray timoteyos ayaan iminka eegayaa cutubka shanaad aayadda lixaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiin tii raaxaysi u noolaataa waa meyd intay nooshahay reeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow saluglawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin